Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha ah ee Hirshabeelle ayaa magaalada Beledweyne ka daahfurtay tartanka kubadda cagta oo ay ka qaybgalayaan dhalinyarada cuslaatay ee afarta xaafadood ee magaalada Beledweyne. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Hirshabeelle, Yuusuf Cabdi Faarax Guddoomiyaha Ururka Dhallinyarada Hirshabeelle, Cabdirasaaq Maxamed Cabdulaahi Guddoomiyaha Ururka Dhallinyarada Gobolka Hiiraan, Maxamed Cabdulaahi Daahiye Guddoomiyaha Ururka Dhallinyarada Kubadda Cagta ee Degmada Beledweyne, Ismaaciil Cali Xasan iyo Bahda Isboortiga ayaa goobjoog ka ahaa goobta laga daahfurayay tartanka kubadda cagta ee dhalinyarada cuslaatay. Ugu horeyn, Guddoomiyaha Ururka Dhallinyarada Kubadda Cagta ee Degmada Beledweyne, Ismaaciil Cali Xasan, ayaa sharaxaad ka bixiyay ahmiyadda tartankan uu u leeyahay dhalinyarada cuslaatay ee magaalada Beledweyne.
waxaan ugu dan leenahay isboortiskii horumarinteydii oo ka socday degmada beledweyne mid lamida waaye waxaana soo qabanqaabiyey wasiir maxamacinka iyo wasaaradda dhammaan waa ugu mahad celinaya tartanka quruxda badan ay soo qabanqaabiyeen oo maarata maanta ka bilaabanayo degmada beledweyne khaasatan garoonka buulxaable ee xaafadda xawataako galabta halkan waxaa ku dheelaya xaafadda buundaweyn iyo xaafadda xawataako hadduu ilaahay idmo waxaan rajaynaynaa insha allahu biri kulanka xiga inuu dhaco si maaragtay ay afarta xaafad aan u soo saarno dhallinyarada cuslaatay waxqabadkooda iyo tayadooda ayaan ugu dan leenahay waxayna ka mid tahay waxyaabihii aan qaban jirna horumarka lahayo degmada beledweyne ka socday waxaana rabnaa insha allahu inaan sii laba jibaarno maarata howlaha shaqada isboortiska aan u hayna degmada beledweyne Guddoomiyaha Ururka Dhallinyarada Hirshabeelle, Cabdirasaaq Maxamed Cabdulaahi, iyo agaasimaha guud ee Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Hirshabeelle, Yuusuf Cabdi Faarax, ayaa si isku mid ah u ammaanay maamulka dhalinyarada degmada Beledweyne oo tartankani soo qaban qaabiyey.
kulankan isboortiga ee lagu daafuraayo garoonkan bulcaabley ee magaalada beledweyne waana waxaana soo qaban qaabiyey wasiirka dhallinyarada ee ciyaaraha dowladda hirshabelle mudane maxamed cayinte waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay inuu soo abaabulay gudoomiyaha isboortiga degmada beledweyne mudane ismaaciil sidaani annaga bahda dhallinyarada ahaan waa garab istaagsannahay tartan kastoo isboorti oo wasaaradda dhallinyaradu ay qabanayso runtiina waa ku faraxsannahay in dhallinyarada iyo weliba akhyaartii cuslaatayba in maaragtay tartan loo sameeyo si ciyaartooy maaragtay tayala loo soo saaro aad iyo aadaan usoo dhoweynaynaa kulankan gudoomiye ismaaciil sidaani waxaan leenahay shaqadaada sii laba jibaar wasiir maxamed cayinte in aad aad u mahadsantahay saa kulankan isboortiga afarta xaafadood aad usoo qaban qaabisay wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha oo kaashanaysa xiriirka kubadda cagta ee degmada beledweyne ayaa waxay soo qaban qaabisay kulankan oo tartanka ciyaaraha ah oo loogu gan leeyahay tartan saaxiibtinimo ah oo isdhexgal ah oo dhallinyarada inay maxaan ku yidhahdaay ku kala warqaadaan xirfadoodii iyo maxaan ku yidhahdaa tayadoodii ay ciyaartooyda lagu kala xushta loogu talagalay wasaaradda iyo xiriirka kubadda cagta ee degmada beledweyne waan kaga mahad celinayaa oo ugu horey maxaan ku yidhahdaa wasiirka wasaaradda iyo sidoo kale guddoomiyaha isboortiska degmada beledweyne mudane sidaani runtii tartankan waxaa loo qabanayaa afarta xaafad ee degmada beledweyne saakooda heresaanna waxaan ku yidhahdaa degmada beledweyne waxay tahay maxaan ku yidhahdaa waa hormuudkii degmooyinka gobolka hiiraan marka waxaan rabnaa inay dhallinyarada ayagana ay muujiyaan banooni wanaagsan oo maxaan ku yidhahdaa nabad ah oo isdhexgal ah oo maxaan ku yidhahdaa laga xulan karo ciyaartooy firfircoon iyo bosiishinada ay ku aadan yihiin laga xulan karo sidaa darteed marka waxaan rajaynayaa ka wasaarad ahaan inuu tartankan noogu dhammaado si nabadgelyo ah inuu noogu dhammaado ayaan rajaynayna hadduu ilaa yidhahdo intaas markaan ka soo gudbo wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha waxay ka shaqaynaysaa horumarinta isboortiska ayay ka shaqaynaysaa sidoo kale waxay ka shaqaynaysaa horumarinta dhallinyarada meel walba ay joogaan sidaa darteed marka waxaan rabnaa inaan kaga digno qof walba oo mas-uul haya oo isboortis haya ama xil haya oo dhallinyaro ah ama qof walba oo dhallinyaro ah oo ciyaaro kubadda cagta ah inuu qalqalgeliyo maxaan ku yidhahdaa horumarka ay wadda wasaaradda haddii waxyaabahaasoo kale mugdimugdigaasoo kale ay yimaadaanna kolley waxaa waaye wasaaradda go'aan midaysan ayay ka qaadan doontaa oo wasiirku ugu horreeyo mana laga yeeli doono qof maxaan ku yidhahdaaye isagoo xil haayo oo inuu laga rabay inuu hormariyo dhallinyaradiisii inuu haddana maxaan ku yidhahdaa dib u celiyo lagama yeeli doono hadduu ilaa yidhahdo Tartanada kubadda cagta ayaa ah isdhexgalka bulshada waxayna kaalin ballaaran ka qaataan fidinta nabadda